bulsho kasta oo meel ku nool walibaa muhiiman ah ilaalinta nadaafadda maadaama nadaafad darada iyo ku dhaladaayana cuduro saameyn ku weelada waa shacabka xilligan lagu guda jira maalmo ciido carafa magaalada baydhabo walibaa lagu gooryay kumanaan xoolo badan haluuda sidaas dartee walibaa wadooyinka la ka argay uusto lafo dhiiga maqaarka iyo walkasto oo markaa dadkayon amana markii dambena iyo in isbedelaayana hanooka dhalado jeermis gudbii koraa cuduro halise agaasimaha waxda faydhowrka iyo caafimaadka dowlada hoose ee degmada baydhaba maxamed cali iyo weliba uusa ku hadalaaye ka maamul ahaan walaanka qorshe hanagoobka nadaafada iyo bilicda magaalada neof hayadhoorkuuna lama weliba sadasiyaabadood aan wajahaan halole wacyigelinta dadweynaha hanuuninta dadweynaha in bulshada la hanuuniya laka wacyigeliya in nadaafada lagu shaqeey mid waliba ayaana may leerahay waaba wali la nadiifiyaha ee magaalada qashinka lagu qaadaha shaqaalis toos aan gajarta ka shaqeeyahayd mid kale wali jare goobihii oo oo taariikhiga hayeen ama dadweynaha hiraabtun hiraabtun hat wali ka jarnaha buundadii abshirka buundadii wakaalada isha baydhaba leeraaya qashinkii iyo walaay dadweynaha dhikii ku qaadahayna boorara laka suri lamada boondabo marka taasna wali ahaa ilaalintii oo walaa bulshada leeyihin mujtamaca leeyihiyoona nadaafadiyo iyo bilicdiyo iyo marka sideedaas qeyboodaan shal qaadnay qeybo ay ka aray waacigeliyo qeybo ay ahaa shaqo toos la qabadow qeybna ilaalin oo la ilaaliyo deegaanka iyo sharciga la ka ilaaliyo yani qofkii meelhun wal hadhi kow la arag laha qabadow meeli oo mujtamaca bulshaweynta ku dhexayta la nadiifiyo howlo noocaas weeyaan agaasimaha waxda faydhowrka iyo caafimaadka degmada baydhaba maxamed cali iyo welibaa sidoo kale usa ku hadalay dhinaga caafimaadka raashinka iyo daawooyinka waqtisho dhii sida iyo la dareeran iyo weliba ku qobdahayana taas ilaalintaana kiin sheegay ka jarta weli ah weli la booqday xarumo ganacsiga la booqday weli ka booqday qeybta daawooyinka dad daawooyinka ka takhasusay taariikhda walaajo ku warhayo shaqee wali fiiriyaana daawadan daawo taariikhdii seceto waqtisha amew dabcan hataa daawooyin oo wali jara dadka taano daawona marna daawo e marna daroogahan laga isticmaalo iyo naftiyo daba galaan dhanka haddii wal badan ku gada walaagasay eid customer shay balaad iyo badanyun aragna kula hadalaan qeyb wali jarta iyana oo cuntada eh oo cuntooyinkii dukaamada iyo saasoo kale yoona lan controlow qeyb wali jarta hilibka iyo meel raayo xoolow iyo laamun la goorreeyo naftiyo laku dabagalaa jarta marka caafimaadkayana wacyigelintana saasoo kale caafimaadka ka jarta ee ka shaqeeyahayn mujtamac wali laku wacyigeliyaha cuduradan faafow wali laku wacyigeliyaha nadaafada ninka dadaalansi cuduradan faafow un yaraadaan wali laku wacyigeliyaha ini oo deegaanka dhirta inabaad gurlanka suubinasi oo cimilada iyo lan la jaan qaado meel raay dunida ilaalinta cimilada lanla jaan qaado marka shaqooyin noocaasee xafiiska qobada mirqas waliba ah community engagementdiis iyadaan badanta bulshada dhagale la shaqeeye wacyigeliye walixuma ku kontrole qaab noocaasaan shaqeeyaan uka dambeyntii agaasimaha waxda faydhowrkii caafimaadka dowlada hoose ee degmada baydhaba maxamed cali iyo weliba usa bulshadan ka baaqay ilaalinta nadaafada deegaanka iyo caafimaadka bulshada magaaladan bulshaweynta ka nool wala in sheegaan deegaankiyo leh deegaanka hoo suura daran koyti onkoes deegaanka hoo suura daran koyti onkoes hoo suurad onkoyti onkoes haddii deegaanka deegaan nadiif ahoo bulshadiisna may leeraay iyo caafimaadka helaas marka wali fadaana in xillisa saara xillisa saara minaasha wali wali in la jeedahan ini obviously qashinka meelba arag la niisku ka gan waxyaabaha hadda eedanka yaabka badan may wadadan la dhisahayo kanaale lansuubi kanaaladee qashin la kashubahayo kanaaladaas wali lanka talagalay inay biyo maraan marka dadkii wali kashubaayana qashinka ka shubaayaan qashinkii biyooga isreebe meeli kanaaladii hirimaayaan dhibaatooyin fara badan ku kooyahayd maalinkaas qashinka ku biyahayd geedkaatana waahaga cisha ku biyaani wali jara buundooyinka la dhisay la hagaajiyey dad oo deegaanka kaalmeeyo dowladnimadii deegaanka kaalmeeyo dadku kaalmeeyo fadow iyo dhisanaya ee la dhisi buundooyinkii hadii qashin lakashaba laka gubaha korsurugna reebahayna dadka dadmulkalmkulistelahandhiibe anagoyara lahandhiibe dhibaatooyin fara badana jarta marka wali fadaara dadweynaha in mas-uuliyad lahaansho arrimihii bulshada iyo qorsho ka jarta aniyo ku fikiraan deegaankan aad hataha laayahayt barra meha koodeereniyo ku fikiraan ku codsadaan wali ahaa